siday wax u dhaceen waxa weeyi meel ganacsi ah oo hawabeen la yidhaahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii iyo caruurtoodii dumarku raggu ay la hurdeen iyo meel habeena la galay labiyo soddon baan imanka haynaa mawdka intaa imanka la sheegayo een ognahay ee xadaalaha la qoday inta aan listirsan baa ka badan dadkaas fal xun baa lagula dhaqmay oo xasuuq ah oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo wax la wax lagu tilmaamo la garanaynin oo ti huraandho ka dhacda ka sii daran gawrac la qalo waxba ma ay reebin wax beribageyda ay reebeen ma jirto gacal baa lala ahaa wax dhaqani noo ahaa dhaqan xumna noo ahayn mar kala garanayno waan yaabsan nahay hameen hore dhacday waa taa meel dagaal ma ahayn goob ma ahayn haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haynaa waa tahay yaa arrintaasi ka dambeeya qonaag iyo wax ka dambeeya kala garan mayni iyo al-shabaab iyo wax iyaga isku dhex jira wax alla waxay yihiin lama garanayo shacabka kale oromo maba taabanayno balse wixii baa isku dhex jira wax alla waxay yihiin waan soo saar waan soo saari karinaa lahay magac oromana way huwan yihiin oro onaag iyo gimbood salaati baa ka dambeeya wax la yidhahdaa ka dambeeya maxaa keenay colaadda intaas leeg wax allahi wax keenay meelo la isku yar hayaa jirtay meelahana hore xuduudaha meelahana horaa loo dhameeyey madaxweynaha iyaga iyo xukuma deegaanka soomaaliduba way dhameeyeen iyo oromaduba wax dhibahoo ka jirta ma jirto saad og tahayba waktiga maantana niba maalin buu yidhahay waxsiga niba maalin buu yidhahay reer u furaa niba maalin buu yidhahay roob u lisaa maanta kililka ilaahay fadli buu dhasa ilaahay waxuu la siiyey leadership buu la siiyey dawlad buu la siiyey madaxweyne daacad buu la siiyey shacabka deegaanka ilaa xuduudda soomaaliya ilaa xuduudda etoobiya wixii oromo ku dhex noolnaa xaasha waa biyo qubateen ki dhaafay waa birimageyda baa dhaqanka sooma la yidhaahdaa wax la taabtay wax sidaa loo eegayo midna ma jirto amar madaxweyneha yaan soo dhagay amarka madaxweyneha anagu ku shaqaynayna wax walbana amar xibinayana ku amar qaadana waa tahay waan gartay laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in dadka oromadu ay ka caroodeen oo ay ku eedeynayaan ciidamada liyu boolisku in ay dadka dileen arrintaasi ma jirtaa waa xaasha waa kutiri kuteenay shan iyo raadoona aanan lahayn taas waxaa jirtay negayle isku dhac laba qadi qabiile xaggooga waruma hayno wax alla waxay ahaayeen inay dowlada ma kala garan karo beenta aba waa ka xaaraan qof weyn baa lahay laakiin shacabka halkaa degani qabiil soomaalida qabiiladeyna kamid ah iyo booran baa yaa isleeyayi moogta laga yaabo in saa la sheegayo ciidankoogaa ku jiray baa xaggeena lahaa laakiin liyu boolis baa ku jiray waa kutiri kuteenay iyo been reed lahay wey kuwii halkan joogay bay sugayaan si aan amnigooga aana wax loogu yeelin oo shacbigu dadka la qalay ee madhaqanka la saaray ee qoorta la bersayna u gadoodin bay ciidamada liyu ageensiintu ku hawlan yihiin sida ay dadka ay amnigooga u sugayaan dhacdadan u dambaysay ma jirtaa wax waan waanoo socoto oo arrintaasi lagu xalinayo aniga kula hadlaya walaalkay iga yaro cusmaan cusley laydhaha baa ku jira oo igu yaro igu xigay aad igu xigtay ahaa madaxuna ka maqan yahay baa ku jira hadna wax loo qoshaysan ma jirta dawladda iyada umal amarka iyo madaxweynaha iyo umal amarka sugaya